dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha loo wacaa waxaa inoo suura gashay inaan qadka telefoonka ku wareysano madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane madawe nuuno maxamed isagoo ku sugan magaalada baydhabo mudane madawe nuuno waxa aan rabaa inaan wax kaa weydiiyo shirkii dhowaan laga furay magaalada baydhabo ayaa waxaa nagu maqaala in dadka shirkaas kasoo qaybgalay qaarkood ay ku kala jabeen balamaad uu jawaari uu adiga la galay darteed marka waxay nooga sheegi kartaa arrimaha meesha ka dhacay magaalada baydhabo iyo shirkaas bismillahi rahmaan raxiim horta markuu horeyso waxa weeye shirkaasaysa wuxuu ahaa shir goliha baarlamaanka mahaash xusaan jawaarey soo abaabulay oo isu keenay dadkii oo maaragtay usoo bandhigay ajendihiisii safarka markuu ku yimid baydhabo ajendihiis wuxuu ahaa in markuu horeyso dadkan dibashisid loo sameeyo dadka dibashisidka loo sameynayna waxa weeye odayaashii dhaqanka beelaha diilmirfle oo ka koobnaa afartan iyo ko oday dhaqameed oo ahaa kuwii dhigay guushii dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa dadkii dhaqaalahoodii maaragtay ay ballan qaaday inay ayaga maalgeliyaan shirka dadkii maaragtay degresyon qoray oo yiri annagaa bixinayna oo heshiiyey ganacsatada dadkii waxay ahaayeen laftooda maalkooda iyo waqtigooda u qoray marka dadkii markii la dhisay dowladdii saa u socotaan bani-aadanka ismid ma aha ummadan barasad ayay jirtay waa mar waliba dibudhac iyo maaragtay mudooyin ayaa ku dhex jirtay dadkii weligood mudoon jiray ayaa haddana ah ayaa waxay aadeen xamar waxay la tageen mashruuc kaleeto oo ah in ay maaragtay kala jebiyaan dowladii wadasay iyo nidaamkii lixda gobol odayaashii ayaga ahaa baa haddana hamar yimid baydhabo yimid odayaashii joogay oo weli ku taagnaa mabdaoodii iyo muuqufkoodii baa maaragtay kala jabay marka kuwaas in heshiisay ayuu maaragtay uu soo jeestay jawaari kaas u ahaa marka warshadii runtii waa lasoo dhaweeyey odayaasha waa soo dhaweeyeen annaga waa soo dhaweynay in afartan iyo koowaas oday lasu geeyo la fariisiyo la heshiisiyo oo maaragtay ayaga markaasayto muwaafaq ay noqdaan ayaa qorshaha saas u ahaa qorshahaas qodobkiisa labaad wuxuu ahaa oo gudaha baarlamaanka u watay ilaa maaragtay maxaa la yidhahdaa saddexda gobol oo jubba laleeyahay oo kumeel gaarka hammadmadooba ah in maaragtay marku horeyso wadahadal lala galo dadkaas lagu qanciyo lixdan gobol haddii taas suurtageli weyso in saddexdaas gobol xuquuqdii ummadan ku laheyd oo madaxtooyadii wixii ay ku laheyd hadday madaxweyne tahay hadday madaxweyne kuxeen tahay qeybaha wasiirada golaha wasiirada xubnihii baarlamaanka dekadii maamulkeedii madaxdeedii iyo dhaqaalaheedii in maaragtay isla meel dhigo saami ahaan meel la saaro kadib gobolada saddexda ah anta oo meydaan ay ku leedahay guberatoore iyo ama ku-xigeeno iyo guddoomiyaasha degmooyinka inta degmo maaragtay dadkan ay maaragtay guddoomiyaal degmo ay ku leeyihiin inta degmo ku-xigeen ku yeelanayaan ay duq magaalo golihii maaragtay deegaanka iyo maamulkii arrimahaas oo dhan markii lasu meel dhigo in dadkan looga soo noqdo oo shacabkan la yidhaahdo ku qanci karnaa arrintan la weydiiyo markay ogolaadaan kadib ay noqoto laakiin wuxuu ballan qaaday ilaa oktoobar aakhirkeedii shir ismaayo ka furmaayo inuusan jirin sidaa daraaddeed marka hore idankii shiya oo tashada kan buu ahaa agendihii iyo wixii lagu heshiiyey waay arrintii waa loo diyaargaroobay federo waxaa meeshii yimid sidii lama filaanaas yimid ra-iisul wasaare ayaa yimid wasaare markuu yimid abdiweli sigi jawaale sarkeen ajendihii o dhan waa la bedelay shirkii markii la furay oo furitaankiisa la gaaray dhigeen sidaa dadkii arrintaas shalay ballan qaaday shirkii waa ka baxeen waa diideen halkooday kusoo noqdeen oo mar haddii ajendadii u qaloocanaa ajendadii waxay ka dhigeen shirka heshiisin in lagu furo optionka labaad uu noqdo in wax la dhisto lagu heshiyo ka saddexaad uu noqdo in wax la dhiso wax la dhisana inay yihiin saddex gobol intaas markii la yiri dadkii runtii aad bay u madluumeen waa kala shirka maanta ku furan ee baydhabo shir khilaaf ku furmay buu noqday heshiis laguma aha ummadii maaragtay koonfur galbeed kama dhiibgelin banaanka ay ka joogaan sida aad maaragtay banaanbaxyadii ay ku muujiyeenba taas waa midda kooxdii xamar ka timid keliya ayaa meesha fadhida hadda dadka meesha fadhiya mase darada dhacday waxa weeye dadkii deganaa gelo iyo dadkii jubbada dhexe deganaa iyo dad- dadkii jubbada hoose deganaa dhaqankoodii aa meesha fadhiya ayagoo maaragtay lagu soo xarageliyey xuquuqdiinii waad helaysaan xagga waad ka helaysaan markii eh, la furay shirka kismaayo oo madaxweynaha uu furay runtii eh, baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii iyo odayaashiiba dhabarjabin ayay ku noqotay Eh, sida aan dareemaynay laakiin saddexda rasuul arrin ay isku og yihiin oo khiyaano ah inay tahay ayaan filaynaa marka waa maqlaysa maalmahan odayaasha ka hadlaayay arrinta kismaayo waa calaalkoodii waa maqlaysaan xabaadkooda waa maqlaysaan waa nala khiyaanadooda waa maqlaysaan annaga saas umoodaynin ay leeyihiin taas marka waxay waxay kutusaysaa waxa weeye ninka degan baar dheere oo degan buxalo oo degan luuq oo degan eebla oo degan doolow oo haddana fadhiya shirka faydabo oo ka maqan haddana shirka kismaayo oo ummadna wakiil ka yahay waa garan kartaan mas- mas-uulnimadiisa waa garan kartaan Een, dadkan baydhabo had- hadday wax dhistaan asiga maxaa ugu jira hal tuulo kuma laha
Een, example haddaan ka soo qaado ee maxaa la yidhaahdaa dadka alaalaya oo odayaal dhaqameedkan ah birito markii shirkaan xirmo maxay la aadayaan deegaanadoodii kan kismaayina ma joogaan iska tixgelisay ma laha kan baydhabana saami kuma laha dadkii ay matelayaan oo ugu maqnaayeen ugu inay soo dhiciyaan oo intaas laba sano u jiifaan halkan maanta waxba faradooda kuma jiraan marka taas waxay ku cadaynaysaa dad meesha iska fadhiya oo een- een maaragtay een habadaas sootiga iyo maaragtay een, labaatankaas dollar oo meesha u fadhiya inay yihiin oo mas-uuliyadda ummadna ay sheeganayaan inay yihiin ayaad ogaanaysaan marka waxaa kaloo laga cadaynayaa ama siyaasi ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama aqoon-yahan ha sheegto dadka abaabulay shirkan baydhabo hadda loo fadhiyo wadana taariikhda meel madow inay ka geli doonaan wixii ummadan dhabarjibin iyo dhibaato ay- ee loo geystay in ayaga mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan kuwii loo soo adeegsaday ummadan inay maaragtay xuquuqdeeda dumiyaan inay ayaga yihiin marka dadkaas waa la yaqaanaa qaarkood dibadahay ka yimaadeen waa dadkii qurbo joogta ahaa qaarkood waa wasiiro qaarkood waa hildhibaano qaarkood waa aqoonyahan aqoonyahano qaarkood waa maaragtay odaya dhaqameed waa haynaa liisaskoodii waana soo bandhigaynaa insha allahu annaga muuqifkeena waxa weeye ummadan wixii ay dhisatay inaan ku mintidno oo difaacno oo maaragtay haddii alla idmo een, aan ku guulaysano taas ayaa annaga mawqifkeena ah ah, mudan madaxweyne een, haddaan usoo noqdo ee arrimaha uu jawaari ka fulinayo magaalada baydhabo sidaynu ka warhayna jawaari ab- waa nin mas-uul ah oo kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana waa een, guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya maxay tahay hadallada isdhaafdhaafka oo mar walba taqaanaa ummadda u- wax intuu ka ballan qaada haddana isu rogaay ma mise oran karnaa een, ma aha go-aanada uu gaaraya go-aano asaga ka imaanaya waa go-aan dad kale gaaraya mise dhihi karnaa wallahi gaari waa guddoomiya baarlamaanka mas-uuliyad levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa aqoon levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa da'na levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa bulshada haddana waa dad nin u dhashay ummadan maantana liidarkii kursigiisu ku fadhiyo marka nasiib darra ayaa ku dhacday runtii saan u arkayno annaga taacdadaysana waa madoobaatay meel buu nagu dhacay magac igu sitay marka arrintaasay tahay arrin maaragtay taariikhda xursi doonta ayay noqon doontaa Ee, waxaa kaloo caawa warbaahinta la hadlay ee malaaqshiina oo ka mid ahaa malaaqyadii ee maamulkan lixda gobol wax ka dhisay islamarkaana noqday gruubkii raacay maamulka saddexda gobol malaaqa waxa uu aad iyo aad mataq dhaleeceyn dusha uu ka saaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo arrimihiisa marka mise hadasheen oo wax hadal midin dhex maray idinka iyo ay qolooyinkan hadda een ka didsan systemkan cusub hadda laga dhisay magaalada kismaayo والله halkan isha warta qolada kismaayo joogto way ogyihiin inay meel la aqooban ku hayaan waa ogyihiin dhulka inayn ayaga lahayn waa ogyihiin kuwa maamulka inay maaragtay ayaga laftoodii dulsaar yihiin iskuma kalsoono oo dad ayaga hoostooda ah oo annaga nala soo xiriiray waa jiraan oo laakiin waxay ahayd markaas dadka shirka aan la furin bay ahayd malaashiga hadalkiisii nin daanbaaday xumbo u kagambaysan tahay sababtoo ah malaagshiino meesha uu aadayo xasan sheekh hoostiisa wax lagu qarriday asigaa wax qarriday waayo waxaa ku filanba inuu yidhaahdo shirkan ma fariisanayno mana ka dheggelayno ilaa aan helno xuquuqdii ummadeenna ee guurkeenna annaga maaragtay aan maaragtay aan annaga aan ka talino intaasaa ku filan asoon hadlin asoon cidda eedaynin waxaa ku filan in la yidhaahdo waa diidnay shirkuma sirramaydhabo lixdan gobol baa noo dhisan marka asigaa maaragtay dhisay asigaa jihdi ku bixiyey weliba dhibaato badanaa ka soo gaartay jir iyo maskax iyo maal iyo waqtiba jihdi buu geliyey runtii haliyey buu ahaa nin adkar ah waaye nin runtii waxa weeye aada wax u dareemaayo waayo runtii markaan ka sheego halgeen badan buu maaragtay usoo galay dhismaha dowlad goboleed koonfurta soomaaliya waana u muuqataa inay wax qaloocan yihiin waana nin wax toosin kara runtii marka hadaladiisana aad baa loogu riyaaday intaasay kula sii dhawaado waayo gabagabada ayaynu soo gaarna ma jirta wax fariin aad farayso shacbiga koonfur galbeedka meel walba ay joogaan dunida ama ha noqoto waddanka gudihiisa marka horeyso waa salaamayaa dhammaan darbijoogta soomaaliyeed guud ahaan inta lixan gobol ku aftirsata gaar ahaan qiimaha khaaska ah ee qowmiydan ana aan kasoo jeedo waxaana i sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol oo maanta sanad digsatay oo runtii waxa weeye ku dhan shantii beelad soomaaliyeedba si cadaacad cadaalad ana wax loo qeybsaday oo haddana weli ay ku taagan yihiin ummadii wax dhisatay waxaan idin sheegaynaa in mabdicii sidiisu yahay in dhismihii dowladdii la dhisay sideeda tahay in wax isbedela aan jirin isbedel la jiri karo nin maxaa la yidhaahdaa dadka isbedelka hadda wado oona meeshaan shirka ku furayna ay dadka ula dhaqmayaan sidii xilligii gumaysigii talyaaniga ingiriiska waktigiisii oo dadkii maaragtay kala dilayaan oo dadkii hindadayaan oo dadkii kala khiyaabeynaya oo qiimi xukun ay wadaan waxaas xaafadda ay u talinayaan boqolkiiba sagaashan inay dan yihiin oo dadka la khiyaamayaan waan horta in sheegaynaa in la taageera loo baahanyay maamulkan in loo suuqsanaya loo baahanyay maamulkan dowladda maanta jirtana waa u jeedaan ayadii ay haysataa wax shay aad haysatay dowlad loo siideen kara loo qaadan kara ma aha darbiga lagu tiirsan kara ma aha kuwa wasiiradiina ah ummadda masalayay ayaa loo soo adeegsaday halkaa nala jooga oo sheeganaya awood ayaa sheeganaya oo aan ahayn weliba kuwii ku aadanaa shilka dastuuriga ah watay ma aha adduunka lama arkin wasiir sports oo maamul dhisaayo wasiir adni oo maamul dhisaayo wasiir gaashaandhigo maamul dhisaayo lama arkin waxa weeye markaa yaa adeegsan kuu noqon karaa oo ku adeegi karaa oo dadkaaga dadkaa dadkaa ku garaaci kartaa waaye maaragtay waxa looga soo diray taarikhda ayaa xusaysaa marka keliya ummadaan qarrayaal bay jirtay weli lama hayo dadkii taariikhda baalmadow ka galay lama hayo dadkii baaldahadaa ka galay lama hayo waxba ma qoraan oo adowga ma laha dasteexu ma laha ma kala garanayaan tan inay ka bilaabataa loo baahan yahay jiilka soo koraya inay qoraan aa loo baahan yahay oday hebel taarikhda halkaasu ka galay in la yidhaahdo aqoon-yahanimada nasaarada halkaas ku jira inay yidhaahdo mas-uuliyada nasaarada halkaas ku jira inay yidhaahdo intaas inaad nagu caawinsaan ayaan usoo jeedinayaa warkii waxaan kaga baxayaa koonfur galbeed way socotaa wayna guulaysatay cidna saxaadan kartaa ma jirto muqifkeena kaasad ku ogaanaysaan inta aan noolnahay haddii alla idmo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed aad iyo aad ayaa umahadsantahay Salam alaikum.